alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala baabka sagaaliyo tobnaad baabu maa ja'a fii mishyati rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ay baabu dikri maa kii sheegista la sheegaayuu u baab yahay jaa'a ku yimi fii mishyati rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam qaab socodkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u socon jiray axaadiista ku timi ayuu u baab yahay wax ka midaa la sheegayaa baa loo jeedaa xadiidka boqol iyo saddex iyo labaatan qaala alimaamu tirmidiyu xadasanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadasanaa bnu lahiica can abi yuunusa can abi hurayrata qaala maa ra'aytu shay'an axsana min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam kaana alshamsa tajri fii wajhih walaa ra'aytu axadan asraca fii mishyatihi min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam kaanama alardu tutwaa lahu inna lanujhidu anfusana wa inahu lagayru muktaris qutaybatu ibnu saciid horeynu usoo marray ibnu lahiica waa cabdullaahi ibnu lahiica luhayca ma aha oo laamku ma godna laakiin waa calaa wasni cadiima yacni laamku waa kor dhigan yahay ha'duna waa hoos dhiganta lahiica waa cabdullaahi ibnu lahiicata ibni cuqbata alxadramey waa qaadigii reer masar ahaa nin axaadiis badan buu ahaa axaadiis badan soo weriyey ayuu ahaa laakiin waagii dambe waxaa ku dhacay nooc markaa ikhtilaataa ku dhacay dabeedna axaadiistiisii hore iyo kuwii dambe ayaa qaar badan isku darsameen nin saduuqoo run sheegid badan buu ahaa waxaa la yidhahdaa kutubtii baa ka gubatay markii kutubtu ka gubatay ayaa markaa ikhtilaadkiisu u farabatay culammada qaarkood axaadiistii waagii hore u weriyey waa quweeyaan waana sida imaam axmed wakhayruhu ay mareen saas aawadee cabdullaahiyadu markay wax ka wariyaan cabdullahi ibn mubaarak ama cabdullahi ibnu wahbin ama cabdullahi ibnu yaziid almuqri bacdi kaloo la haleeshiyaana waa jiraan sida markaa bacdi ku daray qutaybatu ibnu saciid laakiin riwaayat alcabaadila ayaa markaa in badan oo culammada ka mida muxadisiintu ay sheegeen xaafid ibnu xajar wuxuu cabbiraa wa riwaayatu ibnu lmubaaraki wa bni wahbin wa bni wahbin acdalu min hayrihima culamada qaarna waa daciifiyaan cala litlaaq ee waxay yidhaahdaan axaadiista cabdullaahyadu ka wariyeen waa ka roon yihiin kuwa kale laakiin ma aha in markaa la quweynaayo ma aha taasi waa ikhtilaaf bayna almuxadisiin sida kale waa nin saduuqa oo run sheegid badan weeye labada saxiix waxba looguma warin marka laga reebo muslim oo markuu maqruun bikayrihi yahay wax u weriyey isagoo cid kale ku ladhay bukhaari isagoo asaalatanba waxba uma warin wuxuu dhintay sannaddii boqol iyo toddobaatan iyo afar ayuu dhintay abi yuunus waa mawla abi hurayra waxaa la odhan jiray sulaym ibnu jubayr baa la odhan jiray sulaym ibnu jubayr magaca dabdigiisuna waxa uu yahay labaduba waa musaqar badanka culammadu kutubu rijaalka kollay intaan arkay magaca markaa may dabdin oo xuruuf kumay dabdin bira'si alqalam mooyaane xuruuf markaa kumay dabdin laakiin alimaamu nawowi ayaa sharaxa saxiix muslim akhara min mawdic ayuu xuruuf ku dabdinaya waa yahay waa sulaym ibnu jubayr magiciisu abuu yuunus waa mawla abi hurayra waa nin siqa ah bukhaari adabulmufradku wax ugu wariyey muslimna saxiixiisu wax ugu wariyey abu daawuud iyo tirmidina waxbay u wariyeen sharaxa wuxuu idinku sheegayaa abuu yuunusyo kale inay jiraan oo wuxuu odhanayaa isagoo ka soo naqlinaya cisaam oo ka mida shuraaxda shamaa'ilka sharaxday abuu yuunusyada ruwaadda ku sugani waa shan dabeedna shantii waa tiriyey oo inuu yahay abuu yuunus oo mawla abi hurayre ah sulaym ibnu jubayr iyo mawla caaisha oo magaciisa aan la garanayn iyo saalim ibnu abi xafsa iyo xaatim ibnu abi sagiira iyo xasan ibnu yaziid alqawiy nin la odhan jiray alxasan ibnu yaziid baa isagana abuu yuunus la odhan jiray oo sidaa ku caanbaxay alqawiyu baanu markaa ay culammadu ku sifeeyaan oo uu caan ku ahaa quwadana waxaa loo jeedaa lay quwa cala alcibaada sida kale nin hiqaa buu ahaa laakiin alqawiyu waxaa loogu itlaaqa siduu cibaadada ugu xoogga badnaa baa loogu itlaaqa waxa lay maalin keliya uu yimi marka waxaa weeyaan kacbada ayuu toddobaatan goor dawaafay toddobaatan marka min toddoba lagu dhufto maxay noqon yacni afar boqol iyo sagaashan goor ayuu kacbada ku wareegiyey ilaa dawaafkii kasta waa sabca moogta marka wuxuu ahaa baa layni cibaadada u xoog badan ayuu ahaa calaa kulli xaal waxa uu ka eegay cisaa markuu sidaa leeyahay uu leeyahay ruwaadda abu yuunusyada ku jira waa shan taqriibka xaafid ibnu xajar baabka kunyada ciddii kunyada ku caanbaxday markuu soo aroorinaayo abu yuunus inuu shantaa taxay laakiin ma aha iyagoo keliya in la odhan jiray abu yuunus oo taqriibka laftiisa waxaa ku sugan dhowr nin oo kale oo markaa abu yuunus kunyadoodu ahayd laakiin shantani ishtaharuu biabi yuunus kunyadooday ku caanbaxeen marka taqyiidkaa in la raaciyo rijaalu sita weliba inta lagu qaydo haddana la yidhahdo ciddii ku caanbaxdaa loo jeedaa ee cid kastaoo kunyadaa la odhan jiray sax ma aha inay shantaa qura ahaayeen waayahay xadiidkan sanadkiisa waxaa ku sugan dacfi baa ku jira haddii la yidhaahdo ibnulahyaca xadiiskiisa marka waxaa weeye la quwayn maayo marka qutaybatu ibnu saciid ka soo wariyo laakiin haddii lagu socdo siday markaa bacdi mareen qutaybatu ibnu saciid iyo cabaadiladu markay ka wariyaan in la quwaynaayo dee sidiisa wuxuu noqonayaa inuu xasan yahay tirmidi waa soo wariyey xadiidkan oo jaamiciisu ku soo wariyey siduu shamaa'ilka ugu wariyey waxaanuu yidhi waa ghariib istilaaxa tirmidina siday ahlucilmiga qaarkood ay baraarujiyeen sida shaykhul albaani markuu ghariib keliya yidhaahdo wuxuu u jeedaa waa daciif haddaanu ghariibka xasan iyo saxiix toonna raacin muraadkiisu wuxuu yahay istiqraabuu sheikhu ku ogaadiyo tatabuce maaha wuxuu nasgareeyey waa istilaax isaga u khaase tirmidi u khaase waxaa la odhanayaa wuxuu u jeedaa waa daciif buu u jeedaa xadiiska waxaa kaloo soo wariyey imaam axmed iyo ibnu xibbaan baa soo wariyey ibnu xibbaan iyo imaam axmed ayaa soo wariyey ha yeeshee markaa mutaabaca waxay ku sugan tahay xadiiska markaa ibnu xibbaan sida ugu yimi oo ibnulahyaco waxaa ku raacay oo la soo wariyey camr ibnulxaaris yacni dariiq kale oo markaa waxa weye ibnu xibbaan ka soo warinaayo oo camr ibnulxaarisa baa jira dariiqaasna waa dariiq sanadkiisu saxiix yahay siday marka waxa weye ahlucilmiga qaarkood ay tilmaameen ibnu xibbaan ibnulahyaco ka warin maayo wuxuu ka warinayaa camr ibnulxaaris buu ka warinayaa sanadkaana bacdi waxay yidhaahdeen waa isnaad saxiix calaa sharti muslim qolyaha sidaa yidhina shucayb alarna'uud baa ka mid ah wa kadalika sheekh albaani laftiisuna yacni dariiqaa waa saxiixiyey oo waxau yidhi waa saxiix ayuu yidhi siduu marka waxa weeye saxiixu mawaaridi dam'aanka uu ku sheegay ama tacliiqa takhriijkiisa ibnu xibbaankaba uu ku yidhi waa sanad saxiixa matnigana waa isku mid oo sida inoo qoran ayaa ibnu xibbaanna u soo wariyey saas aawoodee xadiisku wuxuu noqonayaa saxiixun likhayrih ayuu noqonaya abuu hurayra waxa uu yidhi can abi hurayrata qaal maa ra'aytu shayan axsana min rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam xadiiskan mar hor inu soo maray soo maha ya yacni waxa weeye qadarka hore ay ahayd sax waa yahay marka halkaa horena waxaa ku qoranaysaan waxa weeye dariiqa haddaynaan baraarujin waxaan filaya inaynan baraarujini inuu markaa yahay saxiixun likhayrih oo dariiqaa kale uu quweynaayo waayo dariiqaa kale iskii saxiixba u ah can abi hurayrata qaal abuu hurayra waxau yidhi maa ra'aytu shayan axsana min rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam maa ra'aytu ma arkin shay-an wax ma arkin shay ma arag shaygaasoo axsana ka qurux badan oo ka wanaagsan min rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay shay ka wanaagsan oo ka qurux badan ma arag kaanna ashamsa tajri fii wajhi waxaad mooddaa qoraxdu inay wejigiisa markaa marayso ay ku soconayso yacni siduu u dhalaalayo u wirhwidhaayo yaa qoraxdu inay wejigiisa ku soconayso maraysaad mooddaa walaa ra'aytu axadan asraca fii mishyatihi min rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wamaa ra'aytu ma arag buu yidhi abuu hurayra axadan cid ma arag ciddaasoo asraca ka degdeg badan fii mishyatihi qaab socodkiisa cid ka degdeg badanna ma arag min rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay yacnii axadaan arko kii ugu degdega badnaa ayuu ahaa ka'annama alardu tutwaa lahu waxaad mooddaa arlada in loo soo duubayaad mooddaa yacnii markuu soconayo arlada in loo soo duubayaad mooddaa sida markaa uu dheeraynayo innaa lanujhidu anfusanaa waxaa loo dabdiyaa lanujhidu nuunka la godo haadana la hoos dhigo iyo lanajhadu labada waa loo dabdiyaa innaa annagu haddaannu saxaabada nahay abuu hurayra odhanaya lanujhidu anfusanaa nafahayaga waa daalin jirray yacnii dhib iyo marka waxaa weeye daal iyo dhib baannu ku xambaari jiray markaannu la soconno nebiga calayhi salaatu wasalaam nafaha yaga waa daalin jirnay markaannu la soconno yacnii sidaannu isu leenahay yaannu idinka dheerayne gaadha ayaannu markaa naftayada daalin jirnay yacni marba inay gucleeyaan marba inay marka waxa weeye ku dadaalaan inay gaadhaan ay ku dadaalaan wa innahu lakayru muktaris waxaanu nafaha yaga daalinaynay oo mashaqo iyo dhibaato ku xambaaraynay waalxaal innahu nebigu calayhi salaatu wasalaam likhayru muktaris aan u aaba yeelaynin ee si deggan isaga soconaayo muuqaalka markuu soconayo lama moodayn inuu degdegaayo lama moodayn si deggan ayuu u soconayey isagoo si deggan u soconayey ayaan haddana la gaadhaynin ayaan haddana la gaadhaynin man lii bimili sayrika almudallali tamshi ruwaydan wataji fi alawwali yacnii marka waxaa weeye waxa dhacdaa yacnii iyadoo wakhtiyada qaarkood cidi aynay degdegayn oo degdeg aanu ka muuqan haddana inuu markaa isagu horreeyo waa dhacdaa waa dhacdaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa marka waxa mid dheereeya ayuu ahaa isagoo si deggan oo markaa hayina u soconaya ayaan haddana la gaadhayn markaasaa saxaabadu guclaynayeen markaasaa haddana uu dhaafayey markaasay waxa weeye naftoodii markaasaa ku daalinayeen isaguna si tartiib oo deggan buu u soconayey yacni marka haddana maca daalik markaasaan la gaadhayn waxaad mooddaa arlada in loo soo duubaayo xadiiskani wuxuu sheegayaa laba shay arrinka koowaade uu sheegayaa waxay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam qurux badnaantiisa inuu qurux badnaa maa ra'aytu shay'an axsana min rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam muu odhan abu hurayra maa ra'aytu insaanan qof ma arag yacnii ka qurux badan rasuulka sala allahu alayh wasalam ee waxa uu yidhi shay buu yidhi shay ka qurux badan ma arag waxaa soo gelaya shaygaas wax walba kulay ku tahay qorraxda iyo dayaxa yaa yacni waxa weeye shaygan arkay ugu quruxda badnaa wuxuu noqonayaabaa macnuhu u dhacayaa rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaad mooddaa qorraxdu inay wejigiisa markaa ku soconayso marayso yacni dhalaalka iyo nuurka yacni wejigiisa uu nuurayo dhalaalayo yacni daraaddeeda widhwidhayo axaadiista saxiixyada ku yimina waxay tilmaamayaan in nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadu ku sifeeyeen xadiiska bukhaariga iyo ka muslimba yacnii nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa qorraxoo kale xadiiska kalena wuxuu tilmaamayaa dayax baad moodaysay quruxdiisa qorrax baad moodaysay iyo dayax baad moodaysay labaduba waxay ku kala sugan yihiin bukhaari iyo muslim bay ku sugan yihiin laakiin taa macnaheedu ma aha in meesha madow markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga madow oo kale soo galo inuu gurigu iftiimayo aanu siraad u baahnayn oo wax alle waxa yaallo la arkaayey maaha markaa muraadku sidaas waa tashbiih lagu shabbahaayo laakiin lagama tilmaamayo meesha madow buu siraadayey loogama jeedo inaannu meesha madow siraadaynoo isagu iftiiminayn oo widhwidhka u widhwidhayo aan wax walba la arkaynin waxaa caddaynaya xadiiska saxiixyada ku soo arooray ee tilmaamaya caaisha inay tidhi radia allaahu canha wa ardaaha habeen habeennada ka mida oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la joogay oo ay ku ogayd dhinaceeda inuu hurdo ayaa waxay toostay saqdii dhexe markaasaa waxay dareentay nebiga calayhi salaatu wasalaam inaannu dhinaceedii aanu jiifina hurdin dabeedna waxay tidhi gurigii baan taataabtay bay tidhi guryuhuna wax laydha may lahayn xadiisku saxiixiyadu ku sugan yahay bukhaariiyo muslim wax laydha guryuhu ma lahayn guriga dhexdiisaan marba meel taabtay ilaa markii dambe gacantaydu ku dhacday halka raysmagaadhadiisa ay ku dhacday isagoo sujuudsan ay ku dhacday markaasaan waxaan maqlay isagoo odhanaya allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika waacuudu bimucaafaatika min cuquubatika wa acuudu bika mink laa uxsii hana'an calayka anta kama ahnayta calaa nafsik yacni markii hore nebigu calayhi salaatu wasalaam ducooyinka iyo adkaarta wuxuu akhrinaya hoos buu akhrinayay markuu dareemay inay taataabanayso gacanteedii ay ku dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam raysmagaadhada addinkiisa markaasuu codkii sare u qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam mawdicu shaahid waxaynu uga jeednaa haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam meesha madow uu siraadayo oo meeshii madoobe ay noqonayso layla ay noqonayso waxa yaalla la arkaayo ama ku sugan umay baahateen inay guriga dhexdiisa ka taataabato ka baadhbaadho manay tidhaahdeen guryuhu laydh may lahayn waayo dee nebiga calayhi salaatu wasalaam siraad ugu fillaan lahaa hadduu guryaha siraadaayo marka taasi waxay caddaynaysaa in nebiga calayhi salaatu wasalaam marka la odhanaayo qorrax baad moodaysay ama dayax baad moodaysay ama qorraxdu wejigiisa inay ku soconaysaad moodaysay waa tashbiih kamana dhalanayso in markaa shay haddii shay lagu shabbaho inuu tamaaman aan waxba uga duwanayn oo waxaa la yidhaahdaa mushabbaha iyo mushabbahu bihiga waxa la yskaga shabbahayaa waxay ku xoog badan tahay sida qaalibka ah mushabbahu bihiga marka waxaa laga tilmaamayaa dhalaalka iyo nuurka iyo markaa caddaanta ayuu markaa shabbahayaa looga jeedaa tamaaman qorrax buu ahaa markaa dhulka siraadaysa qorrax dhulka iftiiminaysa ayuu ahaa ama dayax dhulka iftiiminaya ayuu ahaayoo ka dhignaa oo meesha madow laydha aanay u baahnayn muraadku sidaa maaha soomaalidu markay maqleen dee inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu wirwidhaayo nuuraayey oo dee qorraxoo kale uu ahaa ama dayaxoo kale waatay yidhaahdeen qorraxdoo duhur joogtuu qariyoo ka caddaayo quruxdii nebigeenna yaa qiyaasi karaayo masalada labaad ee xadiisku sheegayaa waxay ku saabsantahy socodka nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulku sala allahu alayh wasalam markuu soconaayo waa dheerayn jiray si tartiiba oo iska deggan isagoo u soconaya ayaan haddana la gaadhaynin ay saxaabadu u baahanayeen inay marba gucleeyaan ay marba higsadaan yacnii naftooda inay daaliyaan bay ku xambaari jirtay socodkay nebiga la soconayaan calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdeen waxaad mooddaa in arrada loo soo duubaayo addimadiisa hoostooda arrada loogu soo duubaayo ayaad mooddaa annaguna naftayadaannu daalin jirro mashaqo iyo dhibaato ku xambaari jiray isaguna isma daalinayna si tartiiboo deggan ayuu u soconayey wa innahu lagayru muktarih marka taasna waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam socodka inuu dheerayn jiray marka la soconayana waa in socodka markaa si gaabisa oo dee markaa aad yacni markaa u gaabisa waa inaan loo socon yacni si waxa weeye fiican oo la dheeraynayo waa in loo socdaa xadiis baa soo arooray sheegaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi calaykum binnasalaan waxaa laasimtaan dheeraynta laasima oo sidaa dantiinna dee hore ugu gaadhaan waxaad doonaysaan si waxa weeye dheerayna u socda loomana jeedo dee orod iyo markaa naftii in la dhibaayo laga tilmaami maayo binnasalaan siinku waa kordhigay yacni saas weeye xadiiskaana sheekh albaani waa quweynayaayoo silsilatu axaadiisi saxiixa ayuu xadiiskaana ku quweynayaa taasi diidi mayso tawaaduc iyo degganaansho in lagu socdo wa cibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna yacni si tawaaduc ah oo deggan iyadoo loo soconayo haddana dheerayntiina waa in lala yimaadaa yacni si waxa weeye markaa gaabisa oo dee iska hunuushisa oo aan meel la gaadhayn ya waa inaan marka waxa loo socon ee khaas ahaan raggu waa inay marka waxa tallaabada ay dheereeyaan dumarka waxaa loo ammaanay si deggan inay u socdaan ayaa loo ammaanay waa yahay xadiiskan kale waxa weeye waa boqol iyo afar iyo labaatan qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa caliyu bnu xujirin wakayru waaxidin qaaluu anba'anaa ciisa bnu yuunus can cumara bni cabdillaahi mawla gufrah qaala akhbaranii ibraahimu bnu muxammadin min waladi caliyi bni abi aalib qaala kaana caliyun ida wasafa anabiya sala allahu alayh wasalama qaal kaana ida mashaa taqallaca kaannamaa yanxatu min sabab kaannamaa yanxatu min sabab xadiiskan kollay horaynu u soo marray abwaabtii hore kitaabka ayaynu ku soo marray sanadkiisuna waa daciif weeye ragga waynu markaa ka soo hadallay caliy ibnu xujirin waa nin hiqa ah waa nin macruufa waana soo marray ciise bnu yuunus isaguna waxa waa nin hiqa ah asxaab alkutubi sittana waxbay u wariyeen cumar ibni cabdillaahi mawla gufra waa nin daciifa weeye oo min sigaari taabiciin ah weliba marka irsaal badnaa oo mashaayikh aanu soo gaadhin oo waxba ka maqal ayuu markaa waxa weeye wax ka warin jiray waa kasiiru lirsaal waana min sikhaari taabiciin tirmidi iyo abu daawuud baa wax weriyey waana daciif ibraahim ibnu muxamed wuxuu ka mid ahaa markaa ubadkii cali ibnu abi taalib min waladi iyo min wuldi labada waa loo dabdiyaa haddii min waladi la yidhaahdo iyo haddii min wuldi la yidhaahdo macnuhu isku mid buu noqonaya wuldi waa jamac waladna waa mufrad laakiin macnuhu wuxuu isugu mid u noqonayaa macrifa loo idaafeeyey maadaama macrifo loo idaafeeyey waxay faa'iidaynaysaa yacni cumuum wuxuu ka mid yahay awlaaddii cali ibnu abi taalib ka isirayd ayuu ka mid yahaa macnuhu u dhacayaa marleyba haddii min wuldi cali ibni abi taalib la yidhaahdo iyo haddii min waladi cali ibni abi taalib la yidhaahdo waayo mufradka marka macrifo loo idaafeeyo wuxuu faa'iideeyaa cumuum wa in tacudduu nicmata allaahi laa tuxsuuha waa yahay ibraahim ibnu muxamed cali ibnu abi taalib baa awow ruma u ah oo maxamed ibnulxanafiya ayaa dhalay maxamed ibnulxanafiyana waa inan marka cali ibnu abi taalib uu dhalay baa maxamed ibnu xanafiye la odhan jiray waxaana ibnu xanafiye loo yidhi gabadh reer ban xaniife ah ayaa u dhashay dabeedna hooyadii baa markaa sidaa loogu nisbeeyey waa ibraahim ibnu maxamed ibnu cali ibnu abi taalib weeye marka aabbihii waa maxamed ibnulxanafiya weeye marka ibraahim waa nin saduuqa oo run sheegid badan waana min sigaari taabiciin taabiciintii yaryarayd ayuu ka mid ahaa aan saxaabo badan soo gaadhin mid iyo laba laga yaabo inay soo gaadheen qolyahaasuu ahaa tirmidi waxbuu wariyey ibnu maajahna waxbuu wariyey ha yeeshe caliy ibnu abi taalib ma soo gaadhin sidaas aawadeed xadiisku waana munqatic daciifna waa ku jiraa oo cumar ibnu cabdilaahi baa daciif ah xagga kalena ibraahim ibnu maxamed caliy ibnu abi taalib ma soo gaadhin oo dee saxaabadaba wuxuu ka soo gaadhay waa mid iyo laba ayuu ka soo gaadhay marka waa dambe weeyaan wakhtigiisu cali ibnu abi taalibna sannadii afartanaad ee hijiriga ayaa la dilay dabadiina saxaabo fara badan ayaa noolayd marka sidaas aawadeed waa daciif tirmidi laftiisu wuxuu odhanayaa waa xadiisun laysa isnaaduhu bimuttasil waa xadiisan sanadkiisu xidhiidhsanayn culammada qaar waxay ka naqliyeen oo ka sheegeen sida sheekh albaani iyo culamo kaleba inuu tirmidi yidhi xadiisun xasan walaysa isnaaduhu bimuttasil saas aawadeed markaa sheekh albaani waa tacaqubay oo wuxuu idhi siduu xasan u noqonayaa haddii sanadkiisuba aanu xidhiidhsanayn sidee buu xasan u noqonaya ha yeeshee nusakha tirmidiga ee waxa weeye la daabacay qaarkood kolley waxaa ku taalla laba nuskho iyo waxaa ku taalla saddex meelahaasoo kolley aan eegay waxaa ku taalla marka waxa weeye xasan kuma taal laysa isnaaduhu bimuttasil keliya ayaa ku taalla wakadaa markaysagaa culammada qaarkoodna sidan bay uga naqliyeen marka tirmidiga nusakhiisu inay iskhilaafsan yihiin baa dhacda oo wakhtiyada qaarkood waxa laga naqlinaayo ay kala duwanaato ma xasan buu yidhi miyuu taxsiiniyey mise ma taxsiinin marka waa min baabi ikhtilaafi nusakh marka nusakha yacni aanu ku sugnayn taxsiinku ictiraadkaasi markaa ku iman maayo ictiraadkaasi kuma imanaayo waa yahay kollay qadarka ku saabsan idaa mashaa taqallaca kaannamaa yanxatu min sabab qadarka caynkaasi waxay leedahay shawaahid bay kollay leedahay oo qadarka intan inoo qoran yacni waxay noqonaysaa inay noqonayso marka waxa weeye mid sugan marka ay noqonayso shawaahidda ay leedahay daraaddeed xadiiska soo socdaana isla macnahaasuu tilmaamaya iyo shawaahidda marka kale isla macnaha ku soo aroortayba qaala akhbaranii ibraahim ibnu muxammadin cumar ibni cabdillaahi mawla kufra waxa uu yidhi waxaa ii warramay ibraahim ibnu maxamed baa ii warramay oo min waladi cali bni abi taalib ubadkii cali bni abi taalib ka mid ah looma jeedo markaa dee inuu waladu sulbi yahay ee waxaa loo jeedaa tafirtii ka isirayd inuu ka mid yahay qaala waxau yidhi ibraahim ibnu muxamed kaana caliyun idaa wasafa anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal kaana caliyun cali bni abi taalib wuxuu ahaan jiray idaa wasafa anabiya sala allahu aleyh wasalam markuu nebiga sifeeyo qaala mid yidhaahda ayuu ahaa kaana idaa mashaa taqallaca kaannamaa yanxatu min sabab kaana idaa mashaa wuxuu ahaan jiray hadduu markaa socdo nebigu calayhi salaatu wasalaam taqallaca mid addinka xoog sare ugu qaada ayuu ahaa addinka ayuu rujin jiro sare u qaadayey kaannamaa yanxatu min sabab waxaad moodaysa inuu ku daadegayo min sababin ay fii sababin meel godan inuu ku daadegayaad moodaysa yacni shakhsigu markuu waxa weeye meel sare ka soo dhaadhacayo oo meel hoose ku daadegayo dee hore ayuu markaa u riixmayaa marka waxa weeye yacni addinkiina waxa weeye waa qaadaya marka taasaa laga tilmaamaya dheerayntiisana waxa weeye waa ka warramaya xadiiskiioo dee cidda markaa meel sare ka soo daadegayso meel hoose u daadegaysa way dheeraynaysaa marka meesha sare la koraayo ayaa qofku dhici karta inuu gaabiyo laakiin markuu soo daadegayo waxaa laga yaabaa inuu dheereeyo inuu isqabto marka uu doonayo marba ya yacni inuu isqabto isceliyo si aanu markaa u dhicin ilaa addinkii baa waxa weeye meel hoose marba ku sii degaya marka dee haddaanu iscelin jidhkii hore ayuu markaa u soconaya marka dee inuu dhacaa buu halis u yahay xadiiska kale waa la mid aan ku darno xadiiska boqol iyo labaatan iyo shan qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa sufyaan bnu wakiic qaala xadasanaa abi can ilmascuudiyi can cusmaana bni muslim bni hurmuz can naafic bni jubayr bni muطcim can caliy bni abi aalib karama allahu wajhahu kollay nusakha qaar qori maayaan karama allahu wajhahu ama radia allaahu canhu qaala kana anabiyu sala allahu alayh wasalam ida mashaa takafa'a takafu'an kaannama yanxatu min sabab sanadkan horeyn u soo aragnay oo labadan xadiis iyagoo isku xiga ayaynu hore u soo marnay oo weliba mid ahaan dheer yahay oo markaa waxa weeye aad u dheer yahay ayaynu markaa soo marray marka ragganna dhammaan waa dee sanadadaasaynu hore ugu soo aragnay sufyaan ibnu wakiic dacfa ku sugan oo marka qadar markaa dacfi ah ayaa ku jira cusmaan ibni muslim ibni hurmus laftiisa qadar liina ku sugan isagoo saduuqa haddana qadar yaro dacfiya ku sugan mascuudi laftiisa xagga marka waxa weeye ikhtilaadka iyo waxbaa marka iyadana la sheegay calaa kulli xaal sanadkani waa sanadaynu hore u soo marnay weeye imaamu tirmidi waa soo wariyey xadiiskan oo jaamiciisu ku soo wariyey waana saxiixiyey oo jaamiciisa wuxuu odhanayaa haada xadiisun xasanun saxiix yacni marka waa xadiis xasan oo saxiixa laakiin ariiquu ka warinayo jaamiciisa waa ariiqa marka maxamed ibnu ismaaciil oo abu nucaym ka warinaya abu nucaymna mascuudi ka warinayo sanadku inta kale waa kala mid maxamed ibnu ismaaciil waa bukhaari weeye waa yahay kadib buu wuxuu ishaaray dariiqan labaad ayuu tirmidi ishaaray markuu yidhi waa xadiis xasan oo saxiixa ayuu dabeedna wuxuu yidhi sufyaan ibnu wakiicna waa soo wariyey oo saasuu dabeedna markaa ona u tilmaamay marka calaa kulli xaal xadiiska sanadkiisa dacfa ku sugan culammada qaar waa saxiixiyeen xaakimna waa saxiixinaya sheekh albaani sanadka xadiiska waa daciifiyey laakiin wuxuu ku saxiixiyey lishawaahidih shawaahidda uu leeyahay daraaddeed ayuu ku saxiixiyey marka sidaas aawadeed wuxuu noqonayaa saxiixun likhayrih ayuu noqonaya labada qadaree hadda inoo qoran halkanna way iswaafaqsan yihiin kaana idaa mashaa taqallaca kaannamaa yanxatu min sabab yo kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam idaa mashaa takafa'a takafu'an yacni waxaa weeye kaannamaa yanxatu min sabab waxay noqonaysaa bimacnan marka labada xadiisna calaa kulli xaal waxa weye waa isquweynayaan shawaahid kale oo isla macnahan ku saabsanna way jiraan karama allahu wajahahu culammadii salafku may isticmaali jirin muta'akhiriinta qaarkood baa isticmaalay inay caliy bna abi taalib markay sheegayaan karama allahu wajahahu inay yidhaahdaan oo ku gaar yeelaan waxaa tacliilka qaarkood ay ku tacliiliyeen oo ku sababeeyeen waxaa karama allahu wajahahu loo odhanaya caliy bna abi taalib waayo isagu weligii sananba ma caabudin yaraan ayuu marka waxa weeye tawxiidka iyo islaamka iyo iimaanka ku qaatay isagoo sabi ah oo waa awalu man aslama min asibyaan waa ciddii ugu horraysaye carruurta ka mida islaamtaa wuxuu ahaa caliy bna abi taalib saas aawadeed lam yacbud sanaman qad weligii sanam ma caabudin saasaa loogu gaar yeelayaa bay yidhaahdeen bacdi karama allahu wajhahu laakiin taa lafteedu dee cali kuma gaar aha waayo waxaa jira saxaabo yaryaraa oo islaamnimada ku dhalatay oo waalidadooda ay islaameen oo islaamnimadii lagu barbaariyey markay dhasheenna islaamnimada tabacan loogu xukumaayey oo aan soo marin yacni markaa inay sanama caabudaan ama cabdullaahi ibnu zubayr ha ahaado ama khayrkiiba ha ahaado marka waa amrun laa yakhtasu bihi waa arrin aan isaga ku gaar ahayn arrin aan isaga ku gaar ahayn weeye saxaabo yaryaroo badan baa jira oo wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhashay waalidadoodna ay islaameen oo saabiqiintii ay ka mid ahaayeen iyaguna waxa weeye islaamay ayaa markaa jiray marka maadaamay sidaas tahay yacni markaa sana ma caabudin arrin markaa cali ku gaara ma aha ee waxaweeye saxaabo badan oo kaleo la wadaagtaa ayaa la helaya saas aawadee ahlucilmiga qaarkood way karaahiyaysteen cali in lagu gaar yeelo karama allahu wajahahu saas aawadeed ibnu kasiirku tafsiirkiisa wuxuu odhanayaa cali in lagu yidhaahdo karama allahu wajahahu waa min baabi takriim baab sharfisa weeyi mar hadday baab sharfisa tahay shaykhaankaa uga sii xaqnimo badan yacnii abubakar iyo cumar oo ka fadli badan ayaa uga xaqnimo badan saas aawadeed waxaa karaahiyaa in isaga lagu khaas yeelo oo saxaabadii ka fadliga badnayd abubakar iyo cumar markaa ahaaday cusmaanna waa la mide in markaa la yidhaahdo karama allahu wajhahu la odhan maayo radia allaahu canhu baa la odhanayaa laakiin cali baa lagu gaar yeelayaa karama allahu wajahahu dee sax maa xataa haddii la yidhaahdo waxaa loogu gaar yeelayaa innagaa ku darayne hadalkii aan soo naqlinaya kama mid aha xataa haddii la yidhahdo waxaa loogu gaar yeelayaa aalubaydnimada dee aalubaydnimadu cali wuxuu la gaar yahay ma aha keligii aalubayd ma ahayn ee waxa weeye saxaabo kaleo dee aalubaydaa jiray oo xamse ka mid yahay oo cabbaas ka mid yahay oo ibnu cabbaas ka mid yahay oo abu sufyaan ibnulxaaris uu ka mid yahay yacni saxaabo doora oo waxa weeye jacfar ibnu abi taalib ka mid yahay caqiil ka mid yahay wahaakada marka dee aalubaydnimaduna miduu marka isagu keligii la gaar yahay ma aha marka sidaas aawadeed inaan markaa lagu gaar yeelin baa saxan weliba yaday jirto nimanka shiicada la yidhaahdaa inay cali ka fadilaan saxaabada kale oo waxa weeye saxaabadii marka waxa weeye abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo ay tacninayaan oo dhaleecaynayaan yacni taasina ay jirto oo waxa weeye halkaana yacni ay ku sugan tahay shabah yacni marka waxa weye shiicadii nowcan maa la shabbahaayo ay markaa qadar laga shabbahaya ay ku sugan tahay marka sidaas aawadeed sida saxaabada kale lagu odhanaayo in lagu yidhaahdo ayaa saxan radia allaahu canhu la yidhahdo qaala kaana anabiyu sala allahu alayh wasalama idaa mashaa takaffa'a takaffu'a cali bna abi taalib waxa uu yidhi kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray idaa mashaa markuu socdo takaffa'a mid hore u iisha ayuu ahaa takaffu'an iilad buu hore u iilanayey kaannamaa yanxatu min sabab wuxuu hore u iilanaayey xaaluu shabbahaayo sidii markaa mid ku daadegaya min sababin ay fii sababin meel godan mid ku daadegayoo kale xaaluu shabbahaayo ayuu hore u iilan jiray takafu'a laba macnaa loo isticmaalaa macnaha hadda looga jeedaa waxay tahay inuu xagga hore u iilanayey yacni in laga tilmaamayo addinkii buu sare u qaadayaa marka la soconayana addimada inaan la jiidin baa saxan oo si himmadda qofka ay u tilmaanto addimada marka waxa la qaado haddii qofka dee daruuro ku kallifaysa ayna jirin hadduu xanuunsanayo addimada aanu qaadi karayn waa macduur laakiin haddii kale waxa weeye waa inuu addimada markaa qaadaa aanu jiidinoo sidaa u balaashin oo siigada kicin ee addinka waa inuu sare u qaadaa oo deedna marba intuu qaado sidaa u dhigaa yacni sidaa waa inuu u socdaa taasaa markaa himmadda markaa sheegaysa ubadka laftooda waa in sidaa lagu barbaariyaa oo inay markaa ubadku balaashiyaan oo addimada jiidaan oo siigada kariyaan waa in qaabka noocaasa la yidhahdaa iska daaya addimada sare u qaad waa in saas yadaa lagu yidhaahdaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam addimaduu sare u qaadayey horena waa u iilinayey wuxuu shabbahayey sidii markaa ruux ku daadegaya meel hoosaysoo kale ku daadegayuu shabbahayey saasoo kale ayuu shabbahayey takafu'a macno labaad waa loo isticmaalaa laakiin halkan loogama jeedo macnaha labaad waa maxay yacni ruuxa yacni waxa weeye sida kibir kibirkaa u soconaya ee waxa weeye markaa isruxaya ayaa markaysa markaa taana waa la yidhahdaa laakiin culammadu waxay yidhahdeen taasi u munaasib maaha nebiga calayhi salaatu wasalaam in lagu sifeeyo ee waxaa loo jeedaa horuu u yeelan jiray taasaa laga tilmaamaya xagga hore ayuu markaa u yeelan jiraa laga tilmaamaya calaa kulli xaal taana waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam quwadiisa iyo xooggiisa iyo siduu u dheeraynayey iyo inuu markaa sariiculmashi ahaa iyo maca daalik haddana inuu degganaayo si deggan markaa u soconay yacni qof baa laga yaabaa inuu dheeraynaayo laakiin uu siduu u dheeraynayaa ay tahay si waxa weeye dee aan degganaansho ku jirin iyo tawaaduc ay dhici karto dee haf haf haf inuu leeyahay mugti marka tan noocaasoo kale ana inay markaa noqoto ma fiicna dumarkana waaba ku sii xun tahayba oo dumarku markaysaga inay si deggan u socdaan ayaa markaysaga u fiican saas ayaa marka waxa marka u fiican marka waxa weeye calaa kulli xaal sida marka uu nebigu u socon jiray waxay ahayd si quwo iyo himmadi ku jirto ayay ahayd waana dheeraynayey haddana tawaaducii waa ku sugnaa iyo degganaanshihi waa ku sugnaa isagoo haddana dheeraynaya taasi waa sifadii socodka nebiga calayhi salaatu wasalaam weeye si kibir kibira nebigu uma soconayn mutawaadic buu ahaa tawaaducana waa ku sugnaa si haybad le buu u soconayey yacni markaa haddana maca daalik wuxuu ahaa mid dheeraynaya ayuu marka ahaa baabka labaatanaad baabu maa jaa'a fii taqannuci rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ay baabu dikri maa kii sheegista la sheegaayuu u baab yahay jaa'a ku yimi fii taqannuci rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam hagoogashadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam uu hagoogan jiray axaadiista ku timi sheegista la sheegaayuu u baab yahay hal xadiis buu inoo keenay xadiiskaana hore baynu soo marray waa xadiiska boqol iyo labaatan iyo lix qaala imaamu tirmidiyu xaddasanaa yuusuf bnu ciisa qaala xaddasanaa wakiic qaala xaddasanaa rabiicu bnu sabiix can yaziida bna abaan can anas ibni maalik qaala kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yuksiru alqinaaca kaana hawbahu hawbu zayaat waa soo marray kole xadiiska sanadkiisuna waa daciif yuusuf ibnu ciisa waa nin hiqaa weeye asxaabuulkutubi sittana waxbay u wariyeen marka laga reebo abu daawuud waana hiqo wakiic waa wakiic ibnujaraax alru'aasi weeye waa nin hiqa ah asxaabuulkutubi sittana waxbay u wariyeen waana soo marra rabiic ibnu sabiix labada magac midna musaqar ma aha labaduba mukabbar rabiic iyo sabiix rabiic ibnu sabiix waa nin saduuqa oo runsheegid badan ha yeeshe waa sayi'ulxifdi xifdigiisu ma wanaagsana oo waa yacni khalad badan yahay bukhaari tacliiqan buu wax ugu wariyey tirmidi iyo ibnu maajahna waxbay u wariyeen tirmidi iyo ibnu maajahna waxbay u wariyeen yaziid ibnu abaan waa yaziid ibnu abaan alraqaashi wuxua nin zaahida buu ahaa daciifna waa ahaa waana min sikhaari taabiciin bukhaari adab ulmufradku wax ugu wariyey tirmidi iyo ibnu maajahna waxbay u wariyeen marka xadiiska sanadkiisu waa daciifo yacni rabiic ibnu sabiix iyo yaziid ibnu abaan baa labadaba lagu daciifinaya waayo rabiic ibnu sabiixna waxaanu sheegnay inuu sayulxifdi yahay oo xifdigiisu iyo qaybistiisu aanu wanaagsanayn yaziid ibnu abaanna inuu daciif yahay marka laba daciif baa dee ku sugan sanadkii marka sanadkani waa daciif waxaynu ku kabnana ma hayno culammada marka waxa weeye xufaadda qaarkoodna waa daciifiyeen oo waxay sheegeen inuu daciif yahay sida xaafid alciraaqi wa kadalika albaani yacni waxa waa daciifiyeen oo waxay sheegeen inuu daciif yahay can anas ibni maalik qaala kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yuksiru alqinaaca kaana hawbahu hawbu zayaat anas waxa uu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam yuksiru alqinaaca hagoogashada mid badiya ayuu ahaan jiray qinaaca waxaa la yidhaahdaa waxa markaa madaxa la saaro ayaa markaa la yidhaahdaa oo madaxa iyo wejiga qaarkii iyo marka waxa weeye yacni marka la saaro ayaa la yidhaahdaa marka waa hagoogasho kaanna hawbahu hawbu zayaat waxaad moodaysay maradiisu mid saliid iibiya maradiisoo kalaad moodaysa yacni zayaat waxa weeye waa baayicu zayd shakhsiga markaa saliidda iibiyaa la yidhahdaa waana nisba oo waxaa laga tilmaamayaa inuu markaa saliid loo nisbeeyey oo duu zaytin bimacnaa waxaa loo jeedaa baa'icu zayt mid saliid iibiyo kale ayaad markaa moodaysa loogama jeedo maryihiisoo dhan baa sidaas ahaa laga tilmaami maayo iyadoo xadiisku daciif yahay oo aanu sanad ahaan sugnayn laakiin muraadka looga jeedaa waxay tahay madaxa markuu subko ayuu waxa weeye maro saari jiray maradaasoo uu cimaamadda iyo waxyaalaha kale uu saarayo madaxa uu ka xigsiin jiray marka marada uu ka xigsiinaayo cimaamadda iyo marka waxa weeye koofiyad iyo waxyaalaha uu saarayo madaxa uu ka xigsiin jiray oo saliidda kaga ilaalin jiray ama dufanka kaga ilaalin jiray ayaa waxaa laga tilmaamayaa taasi inay ka dhignayd yacni mid markaa dufan lahayd oo shabbahaysa maryaha cidda saliidda iibisoo kale ee maryahoo dhan laga tilmaami maayo ee waa marada gaarka ah ee markaa cimaamadda iyo koofiyaddiiyo ashyaada lagaga ilaalinaayo yacni dufankaasi inay ku ba'aan laakiin sida kale nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nadaafad badnaa maryihiisuna waxay ahayn maryo yacni marka waxa weeye nadiifa oo qurux badan ayay markaa ahaayeen maryo waxa weeye saliid markaa leh oo marka waxa saliid la madoobaaday iyo wax la mida maryaha nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ahayn marka wuxuu odhanayaa baajuurigu wuxuu yidhi almuraadu bithawbi huna alqinaac marada halkan waxaa looga jeedaa inta yar ee madaxa la saaraya ayaa looga jeedaa acni alkhirqata almadkuura yacni go'a yar ee marada ah ee marka waxa weeye madaxa iyo la saarayo ee lagaga celinaayo saliid iyo dufanka maryaha kale lagaga celinaayo taasaa looga jeedaa falaa yunaafi annahu sala allahu alayh wasalama kaana andafa annaasi thawba taasi kama hor imaayso ma diidayso nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ahaan jiray dadka ka ugu nadaafadda badan yacni xagga maryaha oo maryihiisu ay ahaayeen maryo aad u nadaafad badan inay sidaa ahaayeen yacni marka waxa ma diidayso calaa kulli xaal laakiin sanad ahaanba xadiisku ma asixin oo waxa weeye waa daciif weeye mar hadduu daciif yahayna xukum waxba lagu binayn maayo laakiin hadduu asixi lahaa waxaa lagu xambaari lahaa in qadarka khirqada ah ee madaxa la saarayo ee cimaamadiiy iyo koofiyaddiiyo lagaga celinayo saliiddiiyo dufanka in looga jeedo khusuuskeeda baabka koob iyo labaatanaad baabu maa jaa'a fii jilsati rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ay baabu dikri maa kii sheegista la sheegaayuu u baab yahay jaa'a ku yimi fii jilsati rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam qaab fadhigii rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu fadhiisan jiray yacni mishya iyo jilsa waa ismu hay'a waa magac tilmaamaya qaab markaa tilmaamaya marka jilsadu waa qaab fadhi waa hay'atu juluus waa qaab loo fadhiisto mishyadu waa qaab socod waa qaab loo socdo marka hay-ad baa loo isticmaalaa oo hay-ad baa lagu tilmaamaa siiqada noocaasoo kalea lagu tilmaamaa qaabkee buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaar u fadhiisan jiray xadiiska boqol iyo labaatan iyo toddoba qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa cabdu bnu xumaydin qaala xadasanaa cafaan bnu muslim qaala xadasanaa cabdullaahi bnu xasaan can jaddatayhi can qaylata binti makhrama annaha ra'at rasuula allahi sala allahu alayh wasalama fi lmasjidi wa huwa qaacidun ilqurfusaa'a wa huwa qaacidun iyo wa huwa qaacidun labadaba waa la odhan karaa labadubana waa fasiix labaduba waa fasiix wa huwa iyo wahwa waana iska qiyaasiba saas aawadeed baa marka waxaa weeye quraadu quraada sabcada qaarkoodna qur'aanka mowdic kastay ku timi wa huwa iyo fa huwa iyo markaa erayada la midka ah qaarna hada ay reebeen qaarna ay xarakeeyeen oo wahuwa iyo wahwa iyo fahuwa iyo fahwa dhammaan waxa weeye mawdic kastoo qur'aanka ay kaga timi labada qiraa'aba waa ku bannaayeen oo qur'aannima loo akhriyey marka waxa weeye waa markaa yacni fasiix weeye saas wey waa qiyaasi wa huwa qaacidun lqurfusaa'a qaalat falama ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam almutakhashica fi ljilsati urcidtu min alfaraq cabdi bnu xumayd waa macruuf aynu soo aragnay waa nin hiqo oo xaafida weeye bukhaari tacliiqan buu ugu wariyey muslimna saxiixiisu ugu wariyey tirmidina sunankiisu ugu wariyey cafaan ibnu muslim waa nin hiqa ah oo xuja'a weeye asxaabuulkutubi sittana waxbay wariyeen cabdullahi ibnu xasaan xaafid ibnu xajar wuxuu yidhahdaa taqriibka waa maqbuul buu yidhahdaa maqbuulna wuxuu u jeedaa waa maqbuulun xaysu yutaabacu wa ila fallayin lxadiis marka uu mutaabaco helo cid kale ku raacdo oo mutaabacadiisa la aqbalaayo ama wax lagu quweyn karo ama wax kabi kara markaasaa la aqbalaa haddii kale waa hayru maqbuul bukhaari adabulmufradku wax ugu wariyey abuu daawuud iyo tirmidina waxbay u wariyeen ha yeeshee saynu sheegi doonno xaafid ibnu xajar isagoo maqbuul ka yidhi haddana xadiiskan sanadkiisa waa taxsiiniyey manaha wax kale inuu ku quweeyee sanadkuu taxsiininaya xadiis labaadoo uu soo wariyeyna waa u taxsiiniyey sanadkiisa taasna waxay noqonaysaa waa min baabi caalim keliya ijtihaadaadkiisa inay iskhilaafaan oo marba uu si ijtihaad ahaan ula muuqato waayahay wuxuu ka warinayaa labadiisii ayeeyuu ka warinayaa waa duxaybe iyo culaybe ayuu ka warinayaa labada ayeeyana waynu soo marrayoo iyaguna wuxuu ka odhanayaa mid walba maqbuula ayuu ka odhanaya haddii cidka la raacdo ayaa la aqbalaya xadiiskeeda ayuu mid walba ka yidhi bukhaari baa adabulmufradka wax ugu warinaya labada ayeeyo iyo abuu daawuud iyo tirmidi ayaa wax u wariyey marka xadiiskan culammada qaar waa daciifiyeen sheekh albaanina waagii hore waa daciifiyey oo shamaa'ilka kollay taxqiiqa hore taxqiiq labaad baa markaysaa markaa uu sheikhu sheegay fii bacdi kutubih ogaalkayna taxqiiqaa labaad lama taabicin waayo axaadiista qaar oo uu ku daciifiyey ayuu u ixaaleeyey deedna taxqiiqu thaani ku qayidey waxaanse filayaa inaan la taabicin waagii hore sheikhu sanadkan waa daciifiyey laakiin akhiiran markii dambe wuxuu ku dembeeyey inuu taxsiiniyo sanadkan taxsiinkaasi wuxuu ku dhisan yahay labada ayeeyo ee cabdullaahi ibnu xasaan alcambari u sugnaaday midna aabbihii bay dhashay midna hooyadii bay dhashay aabbihii hooyadii ayay kala dhaleen iyaguna waxaan filayaa inay ahaayeen habarwadaag yacni labada ayeeyo inay habarwadaag ahaayeen baan filaya marka labada mid waliba maadaamay maqbuulo tahay maxay noqonaysa mid waliba waa maqbuulatun xaysu yutaabacu wa ilaa fa layinatu alxadiis marka mid walba ta kalaa mutaabacaysay mutaabacadii waa haysataa way way isku leran yihiinoo sanadka xadiiska way wada weriyeen yagaa iskabaya yaa ilaa marka hore maqbuula la yidhi ma ogti maqbuuladuna maxay ahayd waa markay mutaabaco helaan marka mid walba ta kale ayaa ku raacday sidaas aawadee iyaga lagu daciifin maayo waa qodob waxaa soo hadhay cabdullaahi ibnu xasaan alcambari baa soo hadhay cabdullaahi ibnu xasaan alcambari sheekh albaani wuxuu odhanayaa jamac marka ayaa wax ka wariyey cabdullahi ibnu mubaarak iyo ka mid yihiin ayaa wax ka wariyey cafaan ibnu muslim iyo yacni waxa weeye cabdullahi ibnu mubaarak iyo maadaama jamac wax ka wariyeen wax lagu inkirana aanu la iman mukhaalafo aanu samaynin xadiiskiisa markaa waa la taxsiininaya xaafid ibnu xajar fatxu baariga baabka markuu joogo baabulixtibaa'i bilyad wuxuu odhanayaa xadiisu qaylata intuu qaylo weliba xuruuf ku dabdiyey in qaaf kor dhigan yahay iyaaduna reebban tahay akhrajahu abu daawuud watirmidiyu fi shamaa'ili watabaraaniyu watawwalah bisanadin laa ba'sa bihi sidaa wuxuu ku odhanayaa fatxulbaariga ayuu ku odhanaya baabka baabulixtibaa'i bilyadi baabkaasuu sidaa ku odhanaya wuu taxsiiniyey weliba xadiis labaadaan kan ahayna waa u taxsiiniyey cabdullaahi ibnu xasaan fi lisaaba oo wuxuu odhanayaa xadiiskaa kalena sanadkiisu waa xasan cabdullaahi ibnu xasaan baa soo wariyey sanadkiisuna waa xasan cid ku mutaabacaysayna ma sheegin marka sheekh albaani markaa xadiiskaa kale waa ku radinaya wuxuu odhanayaa cid kaluu khilaafay cid kaloo ka siqannimo badan ayuu khilaafay sidaas aawadeed in la taxsiiniyaa munaasib ma aha saasuu markaa odhanaya sheekh albaani sanadka xadiiska waa taxsiiniyey akhiiran markii dambe walow markii hore ha daciifiye oo saxiixu aladabi almufradka wuxuu odhanayaa sanadka xadiisku waa xasan wa kadalika saxiixu abi daawuud almutawal sunanka abi daawuud laba jira mogti laba saxiixu abi daawuud baa jira oo midna waxa weeye waa ka mukhtasarka ah ee aanuu sheikhu sheikhu markaa xukunka uun markaa bes sheegaayo midna waa abu daawuudka mutawalkee uu ku dheeraanayo shawaahidda iyo uu keenayo uu niqaashayo oo markaysaga haddii yani markaa culamo kale waxay yidhaahdeen wakhtiyada qaarkood uu tacaqubayo oo riwaayaadka soo aroorinayo kaa mutawalkaa ma dhammaystirin kaasuu markaa waxa isagana ku taxsiininaya calaa kulli xaal wuxuu ku dambeeyey sheikhu sheekh albaani inuu xadiiska taxsiiniyo ou yidhahdo waa xasan waa jiraan kolley culamada qaarkood oo dee markaa muta'akhiriin oo tawsiiqisay waa jiraan oo dahabi oo kale inuu markaa tawsiiqiyey waa jiraan marka waxaa weeye calaa kulli xaal dahabi laakiin laftiisa dee qawaaciddan unbaa markaa isay qudhisu markaa waxan u qaadanaya yacni ku saabsan jamac siqaadii markay wax ka wariyaan oo kale yacni wax lagu inkirana aanu la iman uuna macruuf ku ahaaday markaysaga inuu axaadiista weriyo waa qaacidadii markaysaga dahabi markaa uu sheegay waayahay can qaylata binti makhrama waa saxaabiyad weeye qayla waxay sheegtay annahaa ra'at rasuula allahi sala allahu alayh wasalam inay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam aragtay filmasjidi masjidka gudihiisa inay ku aragtay waxay aragtay wa huwa qaacidun ama wahwa qaacidun walxaal rasuulku sala allahu alayh wasalam huwa qaacidun uu fadhiyo alqurfusaa'a ay qucuuda alqurfusaa yacnii fadhi doonyaysi ah ama digirni xidhid ah yacnii isagoo fadhiya inay aragtay wuxuu ku markaa digrin xidhay ama yacnii ku doonyaystay gacmihiisa oo marna dee waxa weye gacmaha ayaa lagu soo qabtaa addimada yacni markaa lagu soo qabtaa marna mara ayaa markaa waxaa lagu xidhaayoo lagu soo qabta qaalat waxay tidhi falammaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam markaan arkay rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam almutakhashica rasuulkaasoo almutakhashica yacni khushuucaya markaan arkay takhashuca loogama jeedo takhashaca iyo takhashacu takhashucan fahuwa mutakhashicun waa ismu faacilkii takhashaca weeyaane lagama tilmaamayo takalluf inuu ku jiro loogama jeedo waxaa looga jeedaa mubaalaqo inuu khushuucda ku xeeldheeraadaa laga tilmaamayo laakiin takalluf laga tilmaami maayo markaan arkay bay tihi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam almutakhashica rasuulkaasoo almutakhashica khushuucaya sifo laga dhigo sida marka waxaa weeye baydaawi iyo culamo kaleba ay mareen aynay diideen marka mafcuul labaad in laga dhigo waayo ru'yada ayaa basariye ah bay yidhahdeen inkastoo culammada qaarkood wejigaa kale laftiisa ay banneeyeen ru'yada laga dhigo cilmiya oo almutakhashica mafcuulkii labaad laga dhigo waana sida ibnu malik yacni marka waxa weeye sharxulmasaabiixa waa siduu ku maray waana sida waxa weeye qolyaha mishkaadka sharxay qaarkoodna ay mareen sida tiibi oo kale alkaashif can xaqaa'iq sunan oo waxay markaa ayaa banneeyeen in markaa ru'yada laga dhigo ru'ya cilmiya oo almutakhashica la yidhaha waa mafcuulkii labaad sababtuna waxay yidhaahdeen khushuucdu waa arrin marka waxa weeye indhaha lagu arkayo ma aha laakiin waa arrin la garanayo oo la caqliyeynayo oo qalbiga laga garanayo marka sidaas aawoodee cilmiga in lagu fasiro dhibi kuma sugna weji saddexaad wuxuu banneeyey mulla cali alqaari sharaxiisa mishkaadka in ra'yiga kuufiyiinta iyadoo lagu soconaayo in macrifo waxa weeye la xaalayn karo in xaal laga dhigo in xaal laga dhigo basriinta laftoodu waa ogol yihiin axwaal khaasa inay macrifo noqon karto falammaa ra'aytu markaan arkay bay tihi rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay markaan arkay rasuulkaasoo almutakhashica khushuucaya filjilsati qaab fadhiga ku khushuucaya qaabku u fadhiyo urcidtu waana argagaxay oo bimacnaa waan kurbaday min alfaraqi waxaan la kurbaday ama la jareeyey min alfaraqi baqasho daraaddeeda aan baqday oo nebiga ka haybadaystay baan markaa waxaa la kurbaday ama la jareeyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam masjidka isagoo fadhiya inuu waxa weeye u fadhiistay si uu markaa gacmihiisa ku doyeysanayo ama ku digrin xidhanayo taasna waxay tahay siday culamada qaarkood markaa sheegeen qaabkan khushuucdu ku jirto waa inuu markaa waxaa weeye addimadii buu soo laabayaa dabeedna bowdihiisuu ku soo dhejinayaa caloosha ku soo dhejinaya dabeedna gacmuhu saa ugu soo qabsanaya yacani markaa aad buu markaa isu ururiyey marka dee nooc khushuuca ku sugan qaabkaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u fadhiyey markaasay dabeedna markaa waxaa weeye waxa qabtay yacni markaa argagax oo way naxday dabeedna way markaa kurbatay haybad ay nebiga sala allahu alayh wasalam ka haybadaysatay daraaddeed bay la kurbatay taasna waxaa laga qaadanayaa iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu khushuucaayo oo sidaa tawaaduca iyo khushuucdu ku jirto uu u fadhiyo aad iyo aadna u khushuucaayo ayay haddana ka haybadaysatay oo ay markaa waxa weye yacni markaa kurbatay yacni markaa ayay kurbatay taasna waxay ku tusinaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sida haybaddiisu u badnayd ayay ku tusinaysaa xadiiska sida dabaraani u soo wariyey waa dheeraa siduu xaafid ibnu xajarba sheegay dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay sida riwaayadu sheegayso hadal tilmaamaya yacni miskiinaddii way naxday yacni xasillooni laasim taadan miskiinadda ahay inuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam baa dabaraani soo warinaya waxaad laasimtaa xasillooni oo bimacnaa isdeji yacni markaa argagaxa iyo kurbashada iska dhaaf xadiis kale laftiisa waa la soo wariyey isaguna caynkaasoo kale macno ku dhow tilmaamaya xagga kurbashada nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam inuu la hadlu doonay markuu nebiga arkay calayhi salaatu wasalaam buu naxay dabeedna ninkiibaa kurbaday saasuu u kurbaday markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hawin calaa nafsik shiddada naftaada ka yaree oo isdeji yacni naftaada shiddada iyo dhibta ka yaree lastu bimalik boqor ma ihi ana bnu imra'atin min quraysh ta'kulu alqadiid qof dumaroo qurayshaa i dhashay qof dumara oo qurashiyad ah oo quraysh ka dhalatay baa i dhashay oo ta'kulu alqadiid hilibka qallalan markaa cuntee qorraxda markaa lagu qallajiyey markaa shiddada naftaada ka yaree ayaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskaa laftiisana culammada qaarkood baa quweeyey marka wuxuu isaguna caddaynayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam haybaddiisa ayuu caddaynaya iyo siduu u haybad badnaa ayuu caddaynaya halkaa ha inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk